faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idlahantiinba kuna soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ugu dooro faahfaahinno dheereed ahoo ka soo baxaya dagaal ciidamada xoogga dalka iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe soomaaliya oo mar kale gaashaanka u daruurtay dowladda waddanka kenya xilli dunida caalamku ay sugayeen go-aanka soomaaliya dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay ku dishay howlgallo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo la kulmay safiirka maraykanka ee arrimaha soomaaliya dad shacab ah oo ku dhintay gaari lagu rasaaseeyey deegaan u dhexeeya magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb ee gobolkan galgaduud mashruuca daaweynta xoolaha oo laga daafuray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ka soo horjeedaan dhismaha maamulka galmudug qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan iminkaas
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo jimco ah sabti ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labaatan iyo toddobada bisha sagaalaad ee sebtembar sannadda laba kun sagaal iyo toban warkaasi oo dhan waxaa inoola diyaara caaway maxamed axmed aadan haybe maxamed mahadsanid jila jaamac jile mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warkii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe cumar axmed ibraahim suxayfe wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab deegaano iyo degmooyin ka tirsana gobolka shabeelle dhexe dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen fariisina ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka ceel geelow ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona khasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi goobjoogayaal ayaa waxa ayna raadiyaha cadaado u sheegeen in dagaalkaasi lagu dilay askar ka tirsana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inta la ogyahay afar askari ayaa lagu dilay dagaalka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaanka ceel deegaanka ceelka geelow ee gobolka shabeellaha dhexe wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsana dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay dagaalka ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sida ay sheegeen saraakiil ka tirsana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa iyaku sheegtay in ay weerarkan dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab oo iyagu sheegtay weerarka inay soo qaadeen ayaa sheegay inay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya oo halkaasi ku sugnaa wadada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo balcad ayaa waxaa ka dhaca weeraro al-shabaab ay halkaasi ka fuliyaan soomaaliya ayaa mar kale gaashaanka u daruurtay damaca dowladda kenya xilli dunida caalamku ay sugayaan go-aanka ka soo baxa soomaaliya jile jaamac jile dowladda soomaaliya ayaa mar kale gaashaanka u daruurtay damaca dowladda kenya ee ah in ay soomaaliya wadahadal ka ogolaato badda waddankeena soomaaliya ee ay kenya doonayso inay awoodda ku qaadato madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbada u ka jeediyey martada toddobaatan iyo afraad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacday magaalada new york ee dalka maraykanka waxa uu hoos ugu dhigay damaca kenya ee ah in maxamed cabdulaahi farmaajo uu indhaha caalamka hortooda ku ogolaan doono in miiska hoostiisa lagu dhammeeyo dacwadda badda ee haatan taalla maxkamadda caalamiga ah ee icj madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbadiisa waxaa ka mid ahaa waxaan madaxweynaha kenya ka wada hadalnay arrimaha diblomaasiyadda balse dacwadda badda ee haatan taalla maxkamadda caalamiga ah ee i c j kama ogolaan doonto soomaaliya wax wada hadal ah waxaanan isla garanay in dib loo soo celiyo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada waddan hadalkan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya ay ku kulmeen magaalada new york ee dalka maraykanka islamarkaana kulankaasi uu dhexdhexaadyo ka ahaa madaxweynaha dalka masar cabdifitaax alsiisi maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa warbaahinta dalka kenya lagu daabacayay in ay macquul tahay in soomaaliya ay ogolaato in indhaha caalamka hortooda ay ku ogolaato muranka badda ee dowladda kenya ay doonayso inay xoogga kula wareegto badda soomaaliya ay soomaaliya ogolaato in wadahadal lagu dhammeeyo arrinkaasi balse madaxweynaha qaranka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa arrinkaasi hoos u dhigay guud ahaan damaca kenya dad shacab ah ayaa ku dhintay gaari lagu rasaaseeyey deegaan u dhexeeya cadaado iyo dhuusamareeb mar kale cumar axmed ibraahim inta la xaqiijiyey laba ruux oo rakaab ahayda ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii kooxaha hubaysan ay gaari rakaab ah ay ku rasaaseeyeen duleedka deegaanka godinlabe ee gobolkani galgaduud gaariga la rasaaseeyey ayaa ka soo baxay magaalada caasimadda ee muqdisho hase yeeshee markii la rasaaseeyey waxa uu marayay inta u dhexaysa deegaanada godinlabe iyo mareergur waxaana la sheegay in ay rasaaseeyeen rag hubaysan oo watay gaari kale xilli ay ku sii jeedeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug labada ruux ee dhimatay ayaana lagu kala sheegay wiilka kirishbey gaariga ka ahaa iyo haweenay ka mid ahayd rakaabka gaariga sidoo kale waxaa isna dhaawacuu soo gaaray darawalkii gaariga oo nuuciisu ahaa barado ka soo baxday magaalada caasimadda muqdisho kuna sii jeeday magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug mas-uuliyiin ku sugan magaalada godinlabe ayaa raadiyo cadaada u xaqiijiyey in dadkii ka dambeeya rasaaseynta gaarigan ay ka baxsadeen tulooyinka miyiga ah hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada booliska galmudug ay ku raad joogaan walow haatana aysan jirin dadda loo soo qabtay falkan dhacdadan ayaa waxa ay sidoo kale cabsi ku abuurtay wadayaasha iyo rakaabka isticmaala wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado kuwaasi oo cabsi ka qaba ina ay rasaaseeyaan maleeshiyaadka xiliyada hameenkii isbaaro dhigta inta u dhaxaysa mareergur iyo godinlabe madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa la kulmay safiirka maraykanka ee arrimaha soomaaliya mar kale jila jaamac jile madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa la kulmay safiirka dalka maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya master donald yamamuuto iyagoona ka wada hadlay arrimaha amniga mashaariicda maalgashiga iyo u diyaargarowga shir caalami ah oo dhowaan la filayo inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa booqday safaaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada muqdisho isagoona halkaasi kula kulmay safiirka maraykanka u fadhiya magaalada muqdisho ambasador donald iyo mamuuto kulankan ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen amniga mashaariicda iyo maalgashiga iyo u diyaargarowga shirka dhowaan la filayo in bisha oktoobar ee sanadkan uu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa waxa uu ballan qaaday in maamulka hirshabeelle ay kala shaqayn doonaan arrimaha amniga dardargelinta maalgashiga iyo arrimo kale oo horumarka maamulkaasi ku saabsan kulanka maanta magaalada muqdisho ku dhex maray safiirka maraykanka ee soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ku soo aadaya xilli safiirka oo isla maanta la kulmay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar filish mashruuca daaweynta xoolaha ayaa laga daafuray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkan waxaa beledweyne ka soo diray bashiir cabdulaahi cismaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabelle maxamed cali ibraahim ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka daafuray mashruuc ay ka faa'iidaysan doonaan xoolodhaqatada deegaanada hirshabelle kuwa oo xoolaha loogu daaweyn doono si lacag la'aana waxaa la daaweynaa xoolo dhan dowlad goboleedka hirshabeelle hal milyan iyo laba boqoloo neef oo isugu jira geel lo ari daaweyntaas oo ka kooban shillinta qoryaanka cudurrada faafa iyo wixii la midda iyada oo laga fulinaya dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka xanaanada xoolaha maamulka hirshabelle maxamed cali ibraahim ayaa sheegay in mashruucan uu socon doono afartan iyo shan cisho lagana fuli doono dhammaan deegaanada maamulka hirshabelle
daaweyntaas oo soconaysa muddo afartan iyo shan cisho ah daaweyntu waa lacag la'aan dadka danyarta ah xoolaha jilicsan in si hufan loogu daaweeyo xoolaha ayaa wasaaraddana waxay ka tahay hawshaasi way monitorgaraynaysaa ama way kormeeraysaa hadduu alle idmo waxaan rajaynaynaa in ololihii tallaalkana uu bil afartan shan casho kadib asagana uu diyaar yahay oo laga tallaali doono cudurka sambabka ilaa hal milyan iyo laba boqoloo neef oo ariya marka insha allahu howshaasi waa ku guda jirnaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlgoboleedka hirshabeelle waxay mas-uul ka tahay xoolodhaqatada iyo bahalkii in deegaanka iyo daaqa sidii loogu kala leexin lahaa xoololeyda ayay ka shaqaynaysaa iyadoo ay bateen abaaraha iyo guurguurka xoolaha waxaana laga hortegayaa sidii neefka jilacsan hadda uu daawada u heli lahaa si uusan abaarta ugu nuglaanin wasaaradda xanaanada xoolahana waxay ku dadaalaysaa sidii xoololeyda mar walbaba loo garab istaagi lahaa xoolodhaqatada hirshabelle ayuu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan daaweynta xoolaha lacag la'aanta ah xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay ka soo horjeedaan dhismaha maamulka galmudug mar kale cumar axmed ibraahim xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug ayaa lagu eedeynayaa inay caqabada ku yihiin dhismaha maamulka galmudug siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug waxa ay ku eedeynayaan inay faragelin xoogle ku hayaan dhismaha maamulka galmudug islamarkaana ayaga dhankooda ay wax ka socola yihiin waxaa hakada galaya qorshihii la doonayay ee ahaa in la dhiso odayaashii dhaqanka ee dooran lahaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kuwaasi oo iyagana lagu wado in ay doortaan madaxweynaha maamulka galmudug ee hogaamin doona afarta sano ee soo socota dibudhaca ballaaran ee ku yimid dhismaha maamulkana ayaana lagu eedeeyey in ay ugu weyn tahay faragelinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug ay ku hayaan xildhibaan shaacir sheegow oo ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ee wakhtigooda u dhammaaday oo warbaahinta la hadlay ayaana arrintaasi faahfaahin ka bixiyey waxaa dib u dhac uu ku yimid qorshihii lagu doonayay in lagu soo dhiso maamul ay yeelato galmudug oo loo dhan yahay taasi oo dowladda soomaaliya ay dadaallo badan ku bixisay sidii loo hirgelin lahaa dhismaha dowladda loo dhan yahay ee galmuduga ay yeelato taliska booliska magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa digniin u diray dadka ka ganacsada maandooriyaha warkan haynoo sii aanbaqaado waryaheena jila jaamac jile taliska qaybta booliska ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada gaalkacyo waxauna shirkaasi jaraa'id uga hadlay arrimo la xiriira maandooriyaha oo magaalada gaalkacyo ku soo batay iyo guud ahaan weliba gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya taliyo waxa uu sheegay in wixii xilligan ka dambeeya aan la aqbali karin in ay saatan kusii socoto magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug islamarkaana ay hallaabaan maskaxda dhallinyaro da'yar oo ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay taliyaha qaybta booliska ee gobolka mudug in gaadiidka keena magaalada gaalkacyo waxyaabaha maanka dooriya laga qaadi doono tillaabo waafaqsan sharciga wuxuuna sidoo kale dignin adag u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ee yaalla magaalada gaalkacyo taliyuhu waxa uu hoosta ka xariiqay in sharciga la waafajin doono cid walba oo lagu qabto waxyaabaha maanka dooriya iyada oo ka ganacsadanaysa iyo weliba qofka isticmaala intaba waxa uu sidoo kale taliyuhu soo hadal qaaday in magaalada gaalkacyo ay haatan ku soo bateen dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya taasi oo sababtay in ay ka qayb qaadato arintaasi amni darre ka jirta magaalada gaalkacyo inaannu ka shaqayno wax badan oo ay ku dhuuntaan inaan qabanno baabuurta beersal kale oo ay ku dhuumanayaan inaan qabannaan rabna haddii ilaha idmo kamro intaan tira leegna waa noo xaraysan tahay dembiilayaashii lagu qabtay waa noo xirxiran yihiin waa xukun sugayaal iyagana waa la xukumi doonaa maamulka gobolka iyo dhammaan ciidanka booliska iyo maxkamaduhu waxay si guud u burburin doonaan haddii ilaahay idmo xashiishka iyo khamrada tii hore aan haynay iyo ti iyo midda hadda maanta aan qabannay iyo tii dambe aan qaban doonna insha allah waxaan jecel lahay xukunkooda in la dedejiyo haddii ilaahay idmo si aanu khamrooyinka lahay oo dhan aanu u jejebinno ummadda u tusno ummaddeedana waxaan leenahay walaalayaal ha qarsannina dembiilayaasha khamrada iniin soo iniin soo qaninayoo guryaha iniinla soo gelaya noo soo sheega annagaa qabanayna haddii ilaahay idmo dadka shacabka waxaan ka rabnaa inay nala shaqeeyaan inay khamrada noo soo sheegaan inay xashiishka noo soo sheegaan inay dembiilayaasha noo soo sheegaan inay nala shaqeeyaan baan ka codsanaynaa dadka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa haatan waxaa ka taagan arintii ugu xumayd taasi oo la xidhiirta dadka dhallinyarada ah oo aad u isticmaala waxyaabaha maanka dooriya waxaana waqtiyada dambe ee habeenkii ah ay taasi kalibtaa in dadku ay ku sugnaan waayaan goobaha sababo amni awgood guud ahaan intaas waxaa ku dhan war wixii naga soo gaaray deegaanadu ay soomaalidu degto iyo caalamka warka waxaa soo saaray jila jaamac jile waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed aadan dhanka farsamada waa saaxiibkii liibaan cabdi ciise warkan warka xiga ammaan allo